madaxweyne waanan noo yiri intaasaan ayaantan isku guubaabinaynay waxaan keliya hooyarow ku kordhinayaa soomaalihii soomaaliya waa jabta waa la baaba'ay ma noolin aniga maanta maalinay ka liidata weliga sooma arka sagaashankii baan joogay labadii kun baan joogay ka hor baan joogay kontonaadkii lixdanaadkii baan joogay weligay maanta maalinay ka liidata ma soo maraan kana jaqon tahay haddaanaan u kabin oo aan loo istaagin meelnada ka soo qabtay in la arkayo marayn maayo wuxuu allaha lahaa guwaabadii madaxweyne waaraa soo maray anuu waxaan ummadda soomaaliyeed ku ku guwaabinayaa anigu xoolahaan arkiceel ay biyo ka cabbaan ma gaarayaan sida loo fakarayo maalin maalinta ka dambaysa ruuc baana dhacaya ruuc baa hoos dhacna halkii kor loo kala dhaha maanta inteeda madaxdaa oo uu noogu wen yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inteeda kale oo ka hooseysaba inta wasiirada cid kasta oo madaxa soomaaliyahay maanta waxaa loo baahan yahay inaan geed saaragno wax alaaliyo uruurkeyga iyo maaragtay maxaa la oran jiray qabkeenni aan meel dhigano xoola haddaan rabnay aan iska ilowno aan guntiga dhiisha isaga dhigno dalka difaaciisa iyo dadka nooleyntiisa ha loo gudbo sidaansi ma aha laguma sii jiri karo magaalada xamar ayaantan waan ka maqnaa waa soo maray magaalada xamar jideedkeeda boqolkiiba soddon baa furan toddobaatanna waa xiran tahay oo sida waana u sheegaya qof walba gurigiisa maxbuuska yaha saasoo ay tahay baan la nabadgelin halkii jidoo noo furnaabay ahayd wixii maalinta dhowe labada qanax ka dhacday ama saddexda qanax ay ka dhacday maalin oo halkii jidoo furnaa oo ciidankoo dhan isugu geynay anuu garan maayo sida lagu sii badbaadi doono haddaan haddaan tala meel la dhigan aan ma garan karo xamar baan u jeednaaye inta dibadda jirtaana waa ka daranta gobolladan ka nimid wax yar baa ka badbaada ka ka fayoob inta fayoobina abaariga gaaji u baksada waa laga guuray intii kalena qol baa haysta hadalkayga waxaan kusoo koobhayaa soomaaliya fadhiga ha laga kaco ha loo istaaga dalka inta gudaha joogta iyo inta dibadda jirta inta nool inta waxhaystay intaan haysanaya inta madaxdaaba kuwa ciidamada ah cid walba soomaali ha la badbaadiyo weel bay kusii dhacaysaa ha lasoo qabto hadal kaloo badan anuu caawa ma hayo annaga caloosheeda ilaahay isku fayoobeeyo waa heshiinaynaa wixii jiray maaragtay waa iska iloobi doonaa insha allah ilaahay maaragtay hanaga dhigo kuwii boggooda burcad isku maro waxaan ku gabangabeynayaa hadalkayga ilaahay hanaga najiya wixii dhibaato ah maanta aan guntano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu